Dadweynaha iyo darawalada gaadiidka ee magaalada Beledweyne ayaa dhibaato badan ku qaba burburka jidadka iyo ciriiriga ama jaamka ka jira wadada laamiga ee dhex marta bartamaha magaalada Beledweyne. Dadka saaran bajaajyada iyo gaadiidka kale ee doonaya in ay gaaraan goobaha shaqada iyo guryahooda ayaa dhibaato badan la kulma kuwaasoo waqti dheer ku qaadata inay gaaraan halka ay u socdeen. Haddaba waa qaar ka mid ah gaadiidleydaasi oo ka hadla dhibaatada ay kala kulmaan wada burburka.
Awalow magacayga waa Xasan Xuseen ka tirsan bajaajleyda magaalada Beledweyne. Maasha Allah maanta waxaan ku faraxsanahay in aad si aa u wareysanaysiin kala keliya bajaajleyda cabashada jirto dadka anaga gaadiidka oo magaalada ka shaqeeyaan wadnaa oo loo yaqaan bajaajka waxawaa waxaan dhibay laamiga jajabkaha oo aad keliyahayna u saameeyey waxaa kaleeto waxaa jiro nabadgelyo xumo oo dhanka habeenkii oo kaleeto bajaajyada dadkii bulshada magaalada isku socodkii wuu fiican yahay laakiin waxaa jirto wax yariis oo oo amni xumaa waxaan leenahay in laamiyaasha la suubiyo ciidamada la shaqo gelsho si dadka oo dadka dhibaatayna loo soo raadsho loo soo xirxiro intaasaan ugu baaqi lahay amnigana waa in si fiican loo xiriiriyo amnigana si fiican loo dhoojiyo jaamkana waxa waaye baryaana waa kasii darooya jaamka ma aqaanbe magaaladii maa baabuurtii waaweyneed maa kusoo badatay ma aqaan gaadiidkii kaletaa kusoo batay ma garanaa jaamka waa iska jira labadan beri maasha allah waana ka bixi doonaa haddii wadooyinka la hagaajiyana waxa waaye laba jaam gashamaba la arkay qof walba dantiisa raaca lahay waxaa keenaa nin walba godoo ka wareegana seedoon lahayn u galaya godkaasoo ka wareegana ciladaasaa keenaysa jaamka godkii baabuurka duuraraya ma mari karayo sababta taa godkii inuu ka wareegta khasabay ku tahay marka seedaan lahayn uu taga seedaan lahayn markuu tagana waa in haddana la soo istaaga waddada maliida ka bax seedka anaale ka bax lays dhaho meeshasna waxaa ka imaanaysa cariiri jaam magaca waa cabdisamad sarmaarka xasan waxaa ka mid ahay bajaalleyda ka tirsan magaalada beledweyne waa dhib iyo rafaad walaa ku qabnaa laamiga laamila-aan wada la-aan iyo mar kastoo labada maalinoo suuqa kala socodkiisa badan yahay oo baabuurta soo gala iyo sii bixi jaamka cariiriga kale isku cakiran jaamkiiba hal saac lagu jiraa intaas waxaa ka cabanaynaa marka laamiga noola dhiso taraafikana fiican noola yeelo in kala dalbeelna la yeeshto oo si maalin walba laamigaas taraafik laga waynayn maalmaha jaamka sidoo kale khamiista iyo axadoo kale marka waxaa idaacadda beerlula u sheegayaa inay noo sii wargeliyaan oona cabashadeena sii gudbiyaan aad iyo aad rajeyla inaa hadalkaas noola fulin doono maamulka maxaad ka codsanaysaa maadaama uu laamiga magaalada caqabado badan ka jiraan markii baabuurada safarka ah baxayaan maxaa cabasho u diraysaa maamulka magaalada beledweyne waxaa cabasho u dirayaa in horta waddo fiican noola dhiso oo kala dambeylna yeeshto oon taraafikana la fiican yeelato sidoo kale baabuurtan weynka wadooyinka isku goyn waxaa dhiilay inay bannaanada lagu soo dejiyo kale inta inkastoo magaalada hal laami ka dhexeeyo waxaan dhihilahay mar walba inaan garabna la siiya u baahannahay dabajaadlin aan dhibaatadaasa ku qabnaa marka waxaa dhihilahay ha noola soo gurmado laamigaasna ha noola dhiso waan ku dhowahay raadiyo beerlula magacayga haddaa ku bilaabana waa maxamed ibraahim maxamuud jaamka magaalada beledweyne aad ayuu u sii badanayaa maalmahan sababtoo ah waxaa batay baabuurtii lagu dejinaya laamiga dhexdiisa magaalada meeshii santarka u aheyd ayaa maalin maalin cad lagu dejinaya baabuurta waaweynka laamigan in la dhiso waa ku bowaadinaa laamigan si deg degaa nooga dhisa waa codsanaynaa maamulka magaalada beledweyne maxaa baaqoo u diraysaa naga dhaafaan maalin caddeyda baabuurta ay ku dejinayaan magaalada dhexdeeda laamiga ay ku dejinayaan habeenkii oo kale ha soo galaano ha dejistaano subaxiina ha ka baxaano si annaga u shaqaysano magaalada sababta annaga qutulyoonkan waxaa ka raadsanaa maalinkii inaan magaalada ku dhex shaqaysanno oo keliya magaalada dhex